barnaamijka dhallinyarada maanta
halkan waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duwar wanaagsan dhegeystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga washington d c maanta waa maalin khamiis ah shan iyo labaatanka bisha julaay sanadka laba kun sagaaliyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xuseen nuur iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad dhegeystayaal barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kulan dhex maray ardayda degmada galdogob ee gobolka mudug iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland gaari lankusan tiyootaha waxaa la idhahda ayaana la saaray labiyo soddon qof baana lagu saaray iyo macal alaabtooda qof waliba bac wuxuu wataa sahaya labiyo soddon qof iyo bac sahaya qof kasta oo wato oo gaari yar oo lankusala la saaray waad garanaysaa
codkaasina waxa uu ahaa waraysi ku saabsan dhibaatooyinka ay maraan dhallinyarada tahriibaha iyo sida uu yahay safarka dhibka badan ee tahriibka ee lagu gaaro dalka liibiya waraysi ku saabsan ayaynu sidoo kale barnaamijka idinkugu haynaa sidoo kale kaalmihii heesaha ayaanan ka marnayn
ciyaarihii iyo waxaad sidoo kale maqli doontaan warkii caalamka oo barnaamijka aynu ku hormari doonno
afar xabaal wadareed oo ay ku jireen dad la rumaysan yahay in ay ka soo jeedaan qowmiyadda kurdiyiinta ciraaq ayaa laga helay saxaraha gobolka almutana ee koonfurta dalka ciraaq saraakiisha maamul goboleedka kurdistan ee dalka ciraaq ayaa sheegay in meyd meydada gaaraya ilaa iyo toddobaatan laga helay meel siddeetan kilomitir u jirta magaalada alsamawa dadkan laga helay xabaalwadareedka oo intooda badani ay ahaayeen dumar iyo caruur ayaa waxaa la rumaysan yahay in ay dileen ciidamo daacad u ahaa hogaamiyihii hore ee dalka ciraaq sadaam xuseen intii u dhexaysay sanadihii kun iyo sagaal boqol toddobiiyo siddeetankii iyo siddeed iyo siddeetankii olole uu hogaaminayay sanadihii sideetimaadkii nin la dhashay sadaam xuseen oo la yidhaahdo cali xasan almajiid ayaa waxaa lagu laayay ama weli la la'yahay ugu yaraan boqol iyo siddeetan kun oo ruux oo kurdiyiinta dalka ciraaq ah
ciidamada difaaca hawada sacuudiga ah ayaa qabtay diyaarad daroon ah oo kooxda xuutiyiinta dalka yemen ay ku bartilmaameysadeen magaalo ku taala koonfurta galbeed ee dalkaasi waxaa sidaasi maanta sheegay isbaahisiga sacuudiga uu hogaamiyo ee dagaalka ka wada dalka yemen hogaamiyaha kooxda xuutiyiinta mahdi al mashaad ayaa talaadadii sheegay inay diyaar u yihiin inay joojiyaan weerarada sacuudiga islamarkaana ay wadahadal la galaan isbahaysiga si loo fududeeyo in dadka yemen la gaarsiiyo gargaar diyaarad lala beegsan lahaa shacabka magaalada khamiis musheed ayaa dhexda laga qabtay islamarkaana la burburiyey waxaa sidaas yiri afhayeenka isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo oo lagu magacaabo turki almaliki oo la hadlay wakaalada wararka sacuudiga ee loo soo gaabiyo s b a almaliki ayaa beeniyey sheegashada xuutiyiinta ah in diyaaradda ay beegsatay saldhigga ciidamada cirka ee boqor khaalid ee magaalada khamiis mushaad islamarkaana ay ku guulaysatay hadafkeeda tani waa been cad ayuu yidhi almaliki oo weerarka ku qeexay ficil kale oo ay qaadeen kooxda xuutiyiinta oo u dhigma dembi dagaal sida uu yidhi
halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a washington ku bilowna ee dhallinyarada magaalada galdogob ayaa kulan la yeeshay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda dhallinyarada puntland oo ay kala hadleen xaaladda dhallinyarada degmada gudoomiyaha dhallinyarada galdogob maxamed jaamac ciise ayaa kulankaasi waxauu uga warramay waryaheena gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq
bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyn waxaan salaamayaa bahda v o eda oo ugu horeeya weliya cabdiwaaxid macalin isxaaq kulankaasi runtii waxaa kasoo baxay oo runtii dhallinyaradana lagu weydiinayay lixbiroodlaha ah ee dhallinyarada degmada galdogob kuwaas oo ku ogaanayeen baahiyaha rasmiga ah ee dhalinyarada degmada galdogob haysataa si ay dib ula noqdaan wasaaradda ulana wadaagaan hay-adaha ku shuqul leh horumarka dhalinyarada puntland maxaa adinka usoo bandhigteen ka dhalinyaro ahaan si baahiyahaasi aada u gudbisaan wax laydinkala qabto walaal eh, degmada galdobe waxay ku taallaa runtii degmo xuduud ah een waa markii ugu horeysay een wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee degmada galdobe imaato een waa markii ugu horeysay ee guddoomiyaha dalada bayan ee galdobe yimaadaan een waa markii ugu horeysay een hay-adaha ee deeqbixiyayaasha iyo hay-adaha loogalka ah ee runtii galdogob ay xooga saaraan horumarinta dhalinyarada galdogob Eh, runtii eh, dhalinyarada degmada galdogob ah haysay baahiyo aada u fara badan oo ay ka mid tahay wacyigelinta dhalinyarada een sida eh, in dhalinyarada laga wacyigeliyo waxyaabaha mukhaadaraadka ah waxyaabaha tahriibka ah een iyo waxyaabaha kaleo runtii een ay ka mid tahay een cudurrada faafa oo maadaama aan- aan aan dhacno meel xuduud ah waxay runtii khatar weyn ugu jirtaa in cudurrada faafa runtii galdogob iyo dhalinyaradeedaba taamen ay ku yeeshaan waxaa kaloo runtii aan ka hadalnay een in dhalinyarada dowlada galdobe loo sameeyo xurun een dhalinyarada ay leedahay xuruntaas oo ah xurunta dhalinyarada dowlada galdobe ee sh- ku qaataan shirarka een ku qaataan een kulmada een shaqooyinka ah een iyo in dhalinyarada laga taageero een in loo qalabeeyo xafiiska lagana shaqeeyo bilicda iyo horumarinta dhalinyarada dowlada galdobe ka sokow baahiyahaasi maxay eh, xubnihii wasaaradda ka socday idiin sheegeen oo ballanqaad cad ah Eh, waxay noo sheegeen in baahiyahaasi insha allah ay u gudbin doonaan eh, shir ka dhici doona magaalada garoobe eh, shirkaasoo ay ku falaqan doonaan baahiyahaasi eh, noo- u- noona sameyn doonaan waxa la yihahdo action plan actionkaas plankaasina u noqon doono eh, inay dib ugu soo celiyaan dhalinyarada dowlada galdogob una kala saaraan eh, siday u kala mudan yihiin u- una kala eh, muhiimsan yihiin baahiyahaasi eh, lan- lana wadaagi doonaan eh, hay- hay-adaha runtii eh, ka shaqeeya horumarinta dhalinyarada ee guud ahaan puntland waxaa jiray eh, dadaallo dhalinyarada ururka dhalinyarada degmada goldogob ay wadeen oo ku aadanayd eh, wacyigelinta iyo eh, bilicda magaalada ka shaqaynteeda arrimahaasi ka dhalinyar ahaan xaggee idiin marayaan
waa mahadsan tahay walaale Een, waxaa wadnay barnaamijyo runtii een, bilic maga- magaalo galdogob ah sida dhiraynta magaalada oo aan ugu magac darnay een, galdogob eh, guri iyo geed iyo barnaamijka weynaa oo ahaa puntland guri iyo geed oo runtii is- isweheliyaan Een, waxaan kaloo qabanay een, ka shaqaynta een, iyo wacyigelinta degmada Gal- eh, eh, bulshada degmada galdogob oo ay ka mid tahay inay ka qayb qaataan eh, dhismaha laamiga oo runtii hay'ada tis balaas ee ka hoyd magaalada galdogob in ay ka qayb qaataan dhalinyarada iyo bulshaweynta reer galdogob baa dhismaha laamigaasi oo ah horumar weyn runtii usoo hoyeyday degmada galdogob Een, waxaa kaloo dadka ka- ka wacyigelinay een, halista iyo iyo iyo mukhaadaraadka ay leedahay shaqeynta amniga oo runtii in amniga ay dadka ay ka shaqeeyaan oo ciidanka ammaanka ay gacan siiyaan oo la shaqeeyaan Een, een, waxaa hadda oo aan rabnaa insha allah maalinta jimcaha ah in aan magaalo in aan deegaanka la yidhaahdo een, nabaalgebin aan gaarsiino geedo iyo iyo shabaqooda si ay eh, deegaankaas insha allah u noqdo deegaan insha allah quruxsan Een, aan ka shaqeyno meelaha ka baxsan een, magaalada eh, galdob een, daafaheeda ah sida deegaanka la yidhahdo nabaalgebin Een, waxaan kaloo qabanay kulamo wacyigelin ah oo ugu dambeeyey tababarkii aan qabanay oo ahaa doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin ka qayb- ka qaybgalka ammaanka ama nabadgelyada degmada galdogob
Eh, maxamed waxaad soo hadal qaaday eh, dhinaca wacyigelin amniga inaad qabateen deegaana degmada hoostaga eh, muddooyinkan waxaa ka dhacdhacayay eh, dhacdooyin dadi ay ku dhinteen Eh, ka dhalinyaro ahaan arrimahaasi maxaa wacyigelina oo aad ka geysateen si loo xakameeyo eh, dhibaatooyinkaasi ama looga hortago eh, ugu yaraan eh, dhacdooyin eh, dad ay ku dhintaan
waa run deegaanka la yaraado inta udhexeysa kaxandaale iyo runtii saxaquran baa waxa een, aan dhehe een, saxaquran haa waxa saaxo waxaa ka dhacay dee een, een, een, khasaaro een, runtii een, nafeed iyo mid een, een, maaleedba een, runtii niman een, jidka loo galay oo runtii een, oo gaari watay oo runtii u- u- u- u kala dhexeeya een, galdogob iyo runtii deegaanadaasi een, een, dhalinyaro ahaana waxaan noo qorneyd runtii inaan ka qayb qaadano doorka dhalinyarada ay ku leedahay barnaamijkaasi Een, waxaana gaaray runtii xubno ka tirsan dhalinyarada een, aagaasi si u eeyaan xaaladda ka- ka taagan iyo runtii een, dhibaatada weyn ay soo gaartay nimankaasi Een, wa- door door weyn baan ku leenahay inaan ka qayb qaadano amniga ka shaqeyno amniga wacyigelino amniga Een, dadka eh, nabaddoona iyo samadoonada insha allah aan la shaqeyno doorkeenan waa muuqdaa insha allah waxaa rajeynana insha allah inaan helno deegaan wada aman iyo duaal helno ugu dambayntii dhalinyarada kale ee deegaanadaasi ma iska aragteen sidii xal looga gaari lahaa dhacdooyinka soo laalaatay
weli dhalinyarada deegaan deegaanadaasi runtii lama aanu kulmin laakiinse qorshaha waxaa nagu jira insha allah in aanu shir labada dhalinyaro insha allah aanu isku imaano meel dhexe kana wada hadalno aayaha iyo mustaqbalka dhalinyarada guud ahaan soomaaliyeedba waayo waxaa barnaamijkaa sameynaya baa niman dhalinyaro ah wax dhimayna oo niman dhalinyaro ah dacdadii ugu dambeysay oo runtii ka xandhaalana runtii dhalinyarada dhaawacantay waxaa kamid ahaa waaxda qorsheynta urur dhalinyarada goobdowaba runtii la socotay nimankaasi runtii una ahaa darawal gaariga waday waana u tacaysay dadkii ku dhintay waxlena ilaah u naxariisto
kaasi waxa uu ahaa maxamed jaamac ciise oo ah guddoomiyaha dhalinyarada goldogob oo u warramayay weriyaheena magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq waxaadna ku dhegeysaneyseen barnaamijkeena dhalinyarada maanta markaana waxaynu jaleecinaa dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan heesta wardheer iyo fanaanka xasan aadan samater codka macaanee xasan aadan samatar iyo heesta wardheer intaasi aynu ku dhaafno safarka tahriibka ah ee lagu gaaro dalka libiya waa mid adag oo lagu rafaado haddiiba qofka maraya safarkaasi uu nasiib u yeesho in uusan ku dhiman haddaba faarax axmed cusmaan oo safarkan horey u maray ayaa uga sheekeeyey wariyaheena jabuuti sagaal siciid dhibta loo maro in halkaasi la gaaro waana qeybtii koowaad ee waraysiga
waktigii ugu horeeyey walaahi labadii kun iyo sagaalkii bay ahayd magaalada dirdhaba ayaan iska joogay ahayd halkaasaan ka taariibay bada sheekadii laiga shee sheekeynayo hadee wax yaro sahala ayaan u haystay in la iska mari karayo marka laygu yidhaho war meesha way dhib badan tahay iska daa warma meesha dadkan dhalinyarada aniga ilamadka ay mareen baan mari waayayaa baan soo odhan jiray si yaroo fudud baan u qaatay kadib waan tahriibay addisaababaan tegey addisaaba kolkaan tegey magaca halka addisaaba ayay joogaan mukhalasiintu mukhalasiintiiba addisaaba naga qaaday gaari maxay ahayd ay aysuusi gaariyaasha aysuusiga diinaaga la idhaahdo ayaa nala saaray ilaa dhowr iyo toban qof baan ahayn xataa gabdho gabadh uurloo kale aan ugu jirtay ahayd iyo dhowr gabdhood oo kale rag baan u badnayn majoriteega rag baan u badnayn gaarigaa markaa bacbaa guudka lagaga xidhay ama qaskaa lagu dhejinaya meel laga arko waa laga qarinaya sidaabaa etoobiya oo dhan baad isa dhex maraysaa addis ababa ilaa xuduudda laga baxaya meel matamo la idhahdo ee xuduudda suudaan iyo etoobiya u dhaxaysa matamadaa markaan ku dhownahay xuduudda dhanka etoobiyaanka immigrationka iyo matamaaan ku dhownahay meel ka sokaysa ayaa nagu daadejiyey waqti habeen ay ahayd halkii baana laga lugeysiiyey lug baana lagu dhaafiyey meesha immigrationkii dhankii suudaan baana loo tallaabiyey si oon lugtii ku tagnay marka meel yar oo niman suudaaniyiisa ayaana loo geeyay aqal yar oo buula oo dadka suudaanta ee maxaa ahayd baadiyaha ayaana lagu soo dhaweeyey halkii baan joognay halkii waxaa noogu yimid gaari yar oo ilaa iyo khartuum buu nii qaadayaana laga yidhi caasimadda suudaan baa tegaysaana laga yidhi gaarigii yaraabaa nala raseeyey marka gaarigan gaari yara haylugus weeyaan haylugus haylugus dadkii baa la seexseexiyey waa la isdul seexseexiyey waa la raseeyey sida alaabta oo kaleeto ayaa la isku kaadul seexseexiyey waa isku dul waxaa tiri gabar uurlaa ku jirta gabadh uurka lamcaa iyada waa la raseeyey waa la raseeyey xagga saraa la mariyay rasada xagga sare ayay ka ayay dhanka saraa la mariyay laakiin waa la raseeyey wallahi silic dee gaarigii ka dhaqaaqay xuduudda halka garanaysa matama ilaa iyo caasimadda khartuum wuxuu socday maalin dhan buu nala socday waxaan gallay maalin dhan haa ayaan soconay mar aan dariiqada waan ka dariiqada waan ka beedhaynay waayo gaadhida wax sharciya maaha gaari sharciyaysan wax kontrabaan ah waan isqabeynaynay ahayd toos ayaan meelaha waqti habeena ayaan khartuum meel aad u magaalooyin yar tuulooyin yar khartuum ku dhowbaan ayaan lagu dejiyey kadib baabuur yar baana lagaga bedelay waana lagu soo qaaday sidii baan kusoo galay khartuum caasimadda suudaan
markaad suudaan ka baxdeen kadib waxaad tagteen libiya
kolkii aan khartuum imanay waxaan la geeyey meel nin mukhallas oo soomaaliya uu leeyahay baan la geeyey halkii baan xoogaa dhex jooga aan joognay ahay ilaa intii lacagihii aan ku tegi lahay nin libiya naloo soo dirayey lacagtii baan loo soo diray lacag adu calaa qofkii lix boqol oo dollar ah marka aan maxay ahayd lacagihii markiina loo soo diray lixdii boqol oo dollar waxaana la saaray gaari lankusan tiyotaha waxaa la idhahda ayaana la saaray labiyo soddon qof baana lagu saaray iyo macal alaabtoodii qof waliba bac wuxuu wataa sahaya labiyo soddon qof iyo bac sahay ah qof kasta oo wato oo gaari yar oo lankusala la saaray waad garanaysaa hadda dhibta iyo cidhiidhiga iyo silic oo dareemi karaa qofkii dee caqlilayay ilaa waxaana la saaray gaariga kaaboogiisa shirka sare gudkiisa afar qof baan saarnay markaasaa gaarigu markuu saxaraha socdo laga dhacayay kolba qofbaa ka dhacayay waa loo joojinay waan garaacaynay waa loo joogsanayay saxarihii qofkii oo aduu waxba qoorta aduu malo lug wax ka noqday ama adu dee waxoogaa adu dhiba ay soo gaadhay ayaa lasoo saaraya haddana wuu dhaqaaqayay ingilina markuu socdo waa laga dhacayay muddo waxaan dhexda kusii jirnay sagaal habeen iyo sagaal maalmood ayaan kusii jirnay oon maxaa ahayd intaa de waxaan dhex soconnaa un waa hadda liibiyadii ma gaadho waa xuduuddii suudaan saxarihii suudaan maalintii sagaalaad ayaan tagnay xaggii liibiya iyo u dhexaysay suudaan kadib halkii baan waxaan ku sugaynay baabuur liibiyaan ay nii imanayso oo inqaadaysaana laga yidhi halkii waxaa dhacday iyadana inay baabuurtii liibiyaankii aan sugaynay ay noo iman waayaan sahaydiina halkii aan ku goosanno ay nagaga dhammaato annagoo wallaahi maal laba maalmood halkii bannaankii saxarihii joogna wixii aan sahay haysanay hadday biyo tahay hadday cunto tahayna ay gebageba tahay naga dhammaatay oo yaabanoo haddi kadib ina haddi kadib dee dhimasho iyo khalaas haddi kadib aan isku diyaarinayno haddi kadib waa dhimanaysaan dee waxay nii imanayaan nii soo socdaa ma jiro waa saxaro meel kastood eegto intaasoo kilomitir oo camuud oo saxaraa wax kuu muuqdaa ma jirto annagu yaabkii ilaahay noo yimida ayaa meel meelaha wakti ay habeen tahay meelaha ay habeen maqribka kusoo dhadhow yahay ayaa laba gaari halkii noogu imatay caasimadda tribal markaan tegay dadki ma garanay banqaasi baa laga saaray bas anigoon lacag haysan waxaan haystay labaatan afartan dollar baan haystay jeebadeeda wax lacaga ku jira magaalada banqaasi baa bas laga saaray baski banqaasi laga saaray waxaa lagagala adu dhowr jeer laba jeeg point on sii maray baa lagagala dhaadhaca afartankii dollar af ma garanay maxay ahayd lacag ma haysan qof aliyo qof magaalada tribulan tagay igu sii sugaya muu jiri meel aliyo meel aan u hagaago oon garanayay ma jiri intii baska la socon jaah weerarkii adduunka ayaa igu dhacay iyo fikirkii adduunka intaydaan baska uun la socon baska banqaasi maxaa samasiyaa ku baxay marka wallaahi annagoo oo yaaban aniga nin yaroo kala saaxiibaan ahayn baan labaan ahay labadeeda carabigana ma garanayn cid naga sii horeyso oo adreys oon haysanay ma jirin Waddanka marka waddanka ku jooga.
cunto cuntona sharci ma wadano cunto xataa maan cunin oo meelaha casarkii baana laga soo qaaday meesha aan ka soo baxnay oo ninka magafiga baabuurka naga soo saaray dadkan liibiyaanku kolba magaalo markaan gaano way iska dhaadhacayeen way iska soo cuntaynayeen aniga kan yare kale soomaaliya labadaeeduba baska un baan ku dhexadhayn cid xataa noo baxayso war dadkani waa dad masaafiran iyo malaha wax ma haystaan bal wax siiya xataa tiraahdo wallaahi ma jirin waxaan ka raacnay waa habeen lixdii maqribnimo ilaa maalintii dambe ee subaxii dambe koob iyo tobankii weeyaan waxaan u soconaynay banqaasi iyo tripoli intaa waxaan ku tegnay annagu oonan waxba cunin ayaan tegnay magaaladii tripoli baan tegnay annagoo yaaban oo ilaahay dee talow seed yeeli doontaan leh unbaan bilnasiib baskii aan ka daadegnay unbu nin tagsiilo liibiyaan ah oo dadka soomaalida malaha garanay unbaa muuqaalkaygii markuu noo arkay soomaali unbu waryaa soomaaliga yahay kaale xataa tagsiga waxaan ku raacna ma haysa
kaasina waxa uu ahaa faarax axmed cusmaan oo wariyaheena jabuuti sagaal siciid uga sheekeynayay dhibaatada laga maro tahriibka dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha waxaa noo soo jeedinaya nuur xasan nuur
mahadsaned axmed waxaa soconaya ciyaaro saaxiibtinimo oo qayb ka ah tartanka loo yaqaano international champions cub oo kooxaha waaweyn ee qaaradda yurub ay ku ciyaarayaan qaaradaha amerika iyo aasiya ciyaarihii dhacay shalay yuventus waxa ay rigoorayaal kaga badisay kooxda kubadda cagta ee inter milan rigoorayaashaas oo ahaa afar iyo saddex kadib markii waqtigii caadiga ahaa ee ciyaarta loogu talagalay ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah inter ayaa goolka ku hormartay waxaana uu ahaa gool uu markaasi iska dhaliyey ciyaaryahan matis delid oo yuventus difaaca uga ciyaara laakiin christiano ronaldo ayaa daqiiqadii lix iyo sideed sideed iyo lixdanaad u barbareeyay kooxda yuventus waxaana rigoorayaashii labada koox loo dhigay afar iyo saddex ay guusha ku raacday kooxda yuve inter weli wax guul ah kama aysan keenin ciyaarahan ciyaarteedii horena waa ay khasaartay kooxda kubadda cagta fiorentinana waxa ay xalay dalkan maraykanka kula ciyaartay naadiga benvika waxaana laba gool iyo gool ay guusha ku raacday kooxda benvika goolasha waxaa markaasi benvika u dheliyey ciyaaryahan duushan valovich halka interna goolka uu u keenay ciyaaryahan haris zevarovich aan idhaahday fiorentina waa tahay eh, ciyaaro kale oo ka tirsan tartankan ayaa la filayaa inay maanta dhacaan Eh, manchester united waxay la ciyaari doontaa goordhow kooxda kubadda cagta ee tottenham ciyaartaasi oo ka dhici doonta qaaradda aasiya wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aan fiirino kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa weli waxa ay wadaxaajood kula jirtaa kooxo kala duwan oo ay ugu horeyso kooxda b s g iyo koox ka dhisan dalka shiinaha oo ka dooneysa ciyaaryahan great bail bail ayaa waxa uu la- la sheegayaa inuu ka tegi doono kooxda kubadda cagta ee real madrid wararka kala iibsiga ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda italyaanigana haddii aan fiirino kooxda milan ayaa waxaa la sheegay inay iska iibin doonto weeraryahankooda dhalinyarada ah patrick cudrone kaas oo qarka u saaran inuu ku biiro kooxda wolverhampton wondres ee dalka ingiriiska waxaana kooxdaasi ay ku iibsan doontaa siddeed iyo toban milyan oo euro dhegeystayaal wararka ciyaaraha waa naga intaa
markana waxaa idinku soo maqan heesta xoodaamo ee fanaanka cabdidiini uu ku luuqeeyo heestan waxaa hor u qaadi jiray cabdi tahliil warsame codkaasi fanaanka cabdidiini iyo heesta xoodaamo ayaa gabagabo u ah barnaamijkeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka waxaynu idinku dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelyo